ururada haweenka gobolka mudug ee puntland iyo galmudug oo shir uga socdo magaalada gaalkacyo ayaa mar kale waxa ay si wadajira u soo saareen baaq nabadeed oo ay ku dalbanayaan in lagu joojiyo colaadda galbeedka gobolka mudug gudoomiyaha ururka haweenka ee gaalkacyo galmudug zamzam maxamed colaad ayaana baaqan warbaahinta u akhrisay waxaan baaq u soo jeedinaynaa dirirta ka dhacaysa galbeedka gobolka mudug waxaan leenahay joojiya dhiigga iyo dagaalka joojiyaan leenahay waxaan leenahay dagaalka waa in la joojiyaa iyo dhiigga qulqulaayo oo maalin walba macno la-aanta ku daadanayo joojiya joojiya joojiyaan idin leenahay waxaan idinka codsanaynaa haddaan nahay haweenka iyo guddoomiyaasha xaafadaha iyo bulshada kala duwan ee gobolka mudug iyo degmada gaalkacyo waa inaad joojisaan sidoo kaleeto waxaan baaqu diraynaa madaxda gobolka mudug galmudug iyo puntland madaxda puntland iyo galmudug oo kale ah madaxweynayaasha u horeeyaan golaha wasiiradu ay ku xigaan iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada dadkan isdagaalayo bulshadan isdagaalayso dadka u dhaqdhaqaaqa ama madaxda u ah ee puntland iyo galmudug waxaan leenahay waa inaad dadkan kala dhex dhigtaan ciidamo u istaagtaan la kala dhex tago laguna dadaalo sidii loo joojin lahaa dhiiggan u daadanaya macnola'aanta sidoo kaleeto waxaan baaq u diraynaa culimaamadiinka ee gobolka mudug waa inay u istaagaan una sheegaan wixii ilaahay baray oo ah dhibaatada uu leeyahay dhiigga sokeeyaha iyo dirirta walaaluhu ay leedahay baaqaan si wada jira waxaa u soo saaray guddoomiyayaasha ururada haweenka iyo xaafadaha degmada gaalkacyo ee puntland iyo galmudug ururada haweenka mudug ayaa waxa ay dadaal ku bixinayaan in la joojiyo colaadda iyaga oo dhowr gooro hore ka hadlay colaadan ka socota galbeedka gobolka mudug waxaana ay xoojinayaan doorka maamulada puntland iyo galmudug iyo in guud ahaan meel looga soo wada jeesto colaadan u dhexeysa beelaha galbeedka gobolka